Guddiga dhismaha masjidka Abu Hureyre ee degmada Buulo Burta ayaa codsaday in laga qayb qaato dhammaystirka dhismaha masjidka. Masjidka Abu Hureyre oo ka kooban qaybo badan ayaa u baahan in la dhammaystiro maadaama qarashkii lagu dhisi lahaa uu go'ay. Qaar ka mid a guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka Abu Hureyre ee degmada Buulo Burta ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka masjidkan.
alxamdulilah waxaan joognaa gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buulo burte xaafadii waxaan joognaa indhaceel masaajidkii suuqa ku yaalay kawaanka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay ha ka abaalmariyo masaajidkii waqti dheer ayaa macnaha alxamdulilahi rabbi alcaalamiin lasoo maray haddana waxbaa dhiman alxamdulilah waxaan ilaahay ka rajaynaya inuu khayr iyo gabagaba noogu wanaa gabagaba khayr noogu gabagabeeyo masaajidka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin doorkii kore iyo doorka labaad doorkii wuxuu marayaa daboolitaankii ugu dambeeye waxaan rajaynaynaa godkii ugu dambeeye in lala geliyo jeebka qofka muslimka ah ayuu masaajidyada iyo madaarista iyo khayrka uu ka socdaa maxaa baytulmaal dhexe oo muslimiin ay leeyihiin oo hadda maal laga soo qaada ma jiro arrintaanna waa ijtimaaciyo qofka hadduu soo jarmal joogo iyo hadduu juguslafaakiya joogo iyo hadduu bariga ugu fog soomaaliya joogo iyo hadduu koonfur iyo galbeed joogo wixii uu ku darsado nin waxa waaye dadaalka diinta qaybtiisa ka qaatay wey ilaahay subxaana wa tacala ha idin barakeeyo walaalaha muslimiinta ah awalba iyakaa jeebkooda maaragtay lagu bilaabay intan iyakaa soo gaarsiiyey inta dhimanna insha allahu tacala waxaan rajeynaya inay nagala qayb qaataan ilaahay subxaana idin barakeeyo waad dareemi kartaan masaajid iyo wuxuu yahay guriga ilaahay wuxuu sheekhaab hadda hore nooga sheegay oo maaragtay nooga hadlay masaajidka ilaahay iyo axwaashiisa iyo ciddii wax ku darsato sadaqadani waxaa lagu daaweeyaa dadka xanuunsan rasuulka ilahi wuxuu leeyahay daawo mardaakum bisadaqaati dadkiina xanuunsan sadaqada ku daaweeyo marka waxaa weeyaan dadku axwaal badan yihiin xanuuno fara badan baa iska jiro broblem kala iska jiro nolosha dadku iska liidataa iska jirto wax walbaa iska jiro laakiin dhammaan waxaa lagu daaweeyaa sadaqada ayaa lagu daaweeyaa maanta waxaan dhex taagannahay masaajid baytullaahi ee abu hureyra ilaahay baa mahadleh nagu soo kulmiyey masaajidkan baytullaahi inaan arrintiisa ka hadalno ilaahay baa ku mahadsan caafimaad qabisku kan keenay muslimiintii dhistay oo maaragtay intaan soo gaarsiiday dad waxaa ka mid ahay ballan qaadoo yidhi ilaa dhammaad waa la soconaynaa insha allah masaajidkaas meel wax lagula baxo masaajidka ugu khayr badan masjidka abu hureyre ee degmada buulo burte oo ah masjid weyn ayaa ahmiyad weyn u leh bulshada xaafadda indhaceel ee degmada buulo burte ee gobolka hiiraan